أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warkadda hornimo ugu doorka roon askartii murtadiinta ee ku dhaawacantay howlgalkii mujaahidiintu ka fuliyeenay xirada damaanyo ee magaalada muqdisho ayay la soo diristay xaalad adag kadib markii kooxda riddada dayacday askartaas xiise dagaal ayaa ka taagan xuduud beenadyada dalalka itoobiya iyo eritereya kadib markii labada dowladood ciidamo soo dhoobeen xuduudahaasi khubaro amerikaan ah ayaa saadaaliyey in si fudud ay ku burburi doonto kooxda riddada soomaaliya haddii maraykanka uu xidho safaaradiisa magaalada muqdisho mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay ayaa ka qayb galay xaflad lagu sagootinayey dufcad cusub oo ka qalinjabisay machadka qurduba faraciisa degmada bulufulay ee wilaayadaas munaasabad lagu soo gebagabeynayey fatradii saddexaad waxbarashada machadka ibnu taymiyah ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijiriguna ay tahay lixda bisha dulxija kun afar boqol lix iyo afartanka qodobadii warkadda hurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan askartii murtadiinta ee ku dhaawacantay howlgalkii mujaahidiintu ka fuliyeen xerada damaayo ee magaalada muqdisho ayay la soo diristay xaalad adag kadib markii kooxda riddada dayacday askartaasi haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka xasan cabdiraxmaan abo xasaan qaar ka mid a maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee ku dhaawacmay howlgalkii mujaahidiintu ay ka fuliyeen xerada dammaanyo ee magaalada muqdisho ayaa wajahaya daryeel la-aan iyaga oo ku xayiran cisbitaalada magaalada muqdisho ehelada maleeshiyaadkaasi oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in cisbitaaladu ay bixin la-yihiin maleeshiyaadkaasi kooxda riddadana ay dayacday ayna awoodi la-yihiin inay ka bixiyaan lacagahaasi todoba kun oo dollar iyo shan boqol aaligu leeyahay waxaa le qabti ee, madaxa ee, ninkan waa ka gali moogtahay qaraxa birta intay ka gashi maskaxday fadhiisatay meeshii maskaxda aheeday fadhiisatay marka mii maskaxda magii fadhiisatay birtii takhtarkii oo bixinaayey keliya waa keliisa waxau sheegtay saddex kun toddoba kun ay dheheen wixii kale aan kaa qaban karin anakaa kaa qaban laakiin toddoba kun waay dheheen howlgalkii xerada dammaanyo ayaa allaha fadligii waxaa lagu dilay in ka badan soddon maleeshiyaad ah oo xilligaasi doonayay in la askareeyo kooxda riddada soomaaliya ayaa caan ku ah inay dayacdo dhaawacyada maleeshiyaadkooda kadib markii ay ku soo naafoobaan howlgallada mujaahidiinta taas oo khasaare iyo halaag u ah ruux kasta oo diintiisa iibsada kadibna goob cidla ah looga dhaqaaqo mahadsanid abo xasaan xiise dagaal ayaa ka taagan xuduud beenadyada dalalka itoobiya iyo eritereya kadib markii labada dowladood ciidamo soo dhoobeen xuduudahaasi sida uu ku waramayo cali aadan cabdulaahi cali yare xiisad cusub ayaa ka aloosan xuduudda itoobiya iyo eritereya kadib muuqaal cusub oo la helay oo muujinaya ciidamo fara badan oo labada dal ka kala socda kuwaasoo isku urursanaya deegaano istaraatiiji ah oo ku yaalla xadka labadaasi dal muuqaalada ayaa waxay muujinayaan kolonyo gaadiid ciidan ah iyo askar aad u hubaysan taasoo cabsi gelisay dadka deegaanka kuna beertay walaac laga qabo in dagaal horleh uu qarxo wararka ay qorayaan qaar ka mid a warbaahinta dalka itoobiya ayaa sheegaya in dowladda eritereya ay si weyn u xoojisay joogitaankeeda militari ee meelaha u dhow magaalooyinka bure iyo zalambesa dhanka kale ciidamada etoobiya ayaa iyaguna si xoogan usoo buuxdhaafiyey gudaha gobolka tigre iyo dhanka xadka gobolka canfarta inkastoo aysan jirin war rasmi ah oo labada dhinac ka soo baxay haddana falankayaasha arrimaha labada dal ayaa qaar ka mid ah warbaahinta gudaha u sheegay in xiisadani ay tahay mid si deg deg loo filan karo inay dhaliso dagaal culus oo qarxa heshiiskii nabadeed ee britoria ee lagu soo afjaray dagaalkii tigre sanadkii labada kun labaiyo labaatan ayaa hadda u muuqda mid weegmaya iyadoo xiriirka itoobiya iyo asmara uu sii xumaanayo dowladda itoobiya ayaa si xoogan u raadinaysa marinbadeed rasmi ah waxaana ay heshiis la gashay somalilan arrintaa oo dowladda eritereya u aragto mid khatar ku ah amniga qarankeeda waxaana laga degayaa in arrintu aysan ku ekaan doonin ciidan urursi iyo muuqaal cabsigelin ah balse ay u gudbi karto dagaal dhab ah haddii aan si deg deg ah loo xallin mahadsanida caliyare khubaro amerikaan ah ayaa saadaaliyey in si fudud ay ku burburi doonto kooxda ardada soomaaliya haddii maraykanku uu xiro safaaradiisa magaalada muqdisho marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan xilli mas-uuliyiin saliibiyiin ah oo ka tirsan maamulka donald trump ay qorsheynayaan inay aad u dhimaan joogitaankooda siyaasadeed iyo midka amni ee soomaaliya ayay arrinkaasi digniino ka bixinayaan falanqeeyayaal amerikaan ah wargeyska washington post ayaa faafiyey warbixin uu diiradda ku saaray natiijada ka dhalan karta haddii maraykanku uu albaabada isugu laaba safaaradiisa ku taal xerada xalanle ee magaalada muqdisho islamarkaana uu la baxo saraakiishiisa iyo jawaasiistiisa qaybta ka ah duulaanka saliibiga ah ee lagu soo qaaday soomaaliya warbixinta oo soo xiganaysa cadeymo ay bixinayaan khubaro amni iyo falanqeeyayaal ayaa ka digaysaa in haddii maraykanka uu ka dhabeeyo damaciis ah inuu ciidankiisa iyo diblomaasiyiintiisa kala baxayo soomaaliya ay wiiqmi doonto ama ay burburi doonto xukuumadda taagta daran ee shisheeyuhu ku ilaaliyaan xarumo ku yaal muqdisho washington post ayaa tusaale u soo qaatay isfidintii ay sameeyeen dagaalyahanada mujaahidiinta al-shabaab afartii bilood ee lasoo dhaafay ay bannaanka soo dhigeen daciifnimada maleeshiyaadka murtadiinta iyadoona jihaadiyiintu ay hadda kulaalayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho xakinta maaliyadeed ee maraykanku uu hadda ku sameeyey soomaaliya waxay dhalisay dulduleelo amni oo jihaadiyiinta al-shabaab ee saddexdii bilood ee u dambeeyey qabsadeen degmooyin iyo deegaano muhiim ah kuwaasoo kaabi ku haya muqdisho ayaa lagu yidhi warbixinta wargeyska caanka ka ah gudaha maraykanka wuxuu qiray in mujaahidiinta al-shabaaba ay hadda maamulaan saddex meelood meel dhulka soomaaliya islamarkaana ay kusii xididaysanayaan dalka warbixinta ayaa lagu soo gunaanaday in maraykanka uu muddo rabco qarni ah ku fashilmay inuu dalkan ka dhiso dowlad adag oo faafisa dhaqangaaleedka dimuquraadiyadda taas beddelkeedna maamulada shisheeyaha taabacsan ee dalka ka jira ay yihiin kuwa aad u liitaa halka argagaxsada oo yoola jeedaan mujaahidiinta al-shabaab ay sii xoogaysanayaan inay helayaan taageerada shacabka waad mahadsantahay marwaan mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga baay ayaa ka qayb galay xaflad lagu soo gootinayay dufcad cusub oo ka qalin jabisay macadka qordoba faraciisa degmada buulufulay ee wilaayadaasi faahfaahinta warkan waxaa eegaya bashiir muxudiin abu ayman maxadka qurduba ee faraacyada kala duwan ku leh wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya ayaa lagu bartaa culumta sharciga iyo kuwa maadiga kaasoo si toosa u hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada shabaabulmujaahidiin degmada buulafulla ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay sannadkii kun afar boqol labaiyo afartankii hijiri ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyey macadkan taasoo bulshada magaaladan oga dhigneed horumar waxbarasho oo kusoo kordhay saacadihii lasoo dhaafay waxaa howlka xafladaha ee degmadan lagu qabtay xaflad heer sare oo agaasinkeedu ay lahaayeen mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay iyo maamulka macadka qurduba waxaana loo dhigay ku dhowaad soddon arday oo ka aflaxday macadka qurduba dufcadiisii koowaad xafladdan sagootinta ardayda qurduba ayaa ahayd mid ka kooban laba qeyb wejiga koowaad wuxuu ahaa martiqaad heer sare oo loo sameeyey dhammaan noocyada bulshada oo ka kooban rag iyo dumar iyo qaybta labaad oo ahayd mid ka kooban abaalmarino dahab laabtoobyo iyo shahaadooyin qalinjibinta lagu guddoonsiinayey ardayda waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin culimo waalidiin iyo dadweynaha magaalada ugu horeyn maamulaha macadka qurduba ee degmada buulafulay ayaa ka warbixiyey xafladdan iyo ujeedka loo dhigay geeka may qabadnayhan ama aan fadhiinay xaflad oo ah noocii aan ka horeeyey walaayada baay kudhiidu xafladdaas ooy ka galan jibiyahayaan arday dafcaddii koowaad ah maaxad qurduba lidaraasaat alislaamiya waalculuumi alidaariya qeybti ee magaalada fullay waana qeyb xaflado hore aan qobadaani ku beddelangu sababtana mayu ahaa dhammaan ardayda geeka galanjibyahaytu maaxadku galanjibyahaytu mayu ahaa gabrowikeen oo u wanaagsanaayeen iyow marka maylanaa insha allahu tacaala jazaakum allahu khayr machadka qurduba macaahidda qurduba qayb kumadee waaye afar sana oo walbarashee kadib ma ilaahay mahadiisa hageekanteen hadeerni ardaydii aan anbilaawnay walbarashadii intii ii qalan jibiidu machad qurduba ardaydii afarta sana sabraayeen sagootiya hageeka fahanii'an litaalibaatina maylanaa hanii'an ugaas cali maxamed cismaan cali maqano oo ka mid ah waxgaradka degmada buulafulay ayaa kelimad ku lahaa xafladdan loo dhigay ardayda macadka qurduba isagoona aad u bogaadiyey dadaalka waxbarasho ee maktabka tarbiyada iyo tacliinta waxaan soo dhowaynaynaa maktabka tarbiyada dadaalka uu ku jiro ilaahay garabkiisa ha galaan leenahay marka labaadna ardaydii qalanjibinta qurdhuba waxaan leenahay walaalayaal dadaalkaad muujiseen waa ilaahay fadhigiisii ayaan idinku mahad celinaynaa khayr allah idin siiyaan leenahay marka koowaad marka kale dadaalka iyo waxbarashada waa wax bulshada u baahan waaye dadka muslimiinta u baahan waaye ugu dambeynna waxaa madasha lagu abaalmariyey ardaydii kaalma hore ku soo baxay imtixaankii ay galeen kadib andalus ayaana wareysatay ardaydaasi aniga uu magacaygu yahay zaynab yuusuf cumar kana tirsan ardayda maanta ka qalan jebinayso macadka qurduwa lidiraasaat alislaamiya waalculuum alidaariya waxaan halkan uga mahad celinayaa allihii noo suurtageliya nimcada tan oo maanta aynu haysanno waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa macalimiinta oo na soo waxbartay oo heerkan na soo gaarsiisay aniga maanta waxaan galay kaalinta afaraad aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay wuxuu allah nasiibkayga ka dhigay laba garaan oo dahab ah macalimiintii iyo intii isoo iisoo qabanqaabisa dhammaan waxaan leeyahay jazaakum allahu khayra aljazaa halkan waxaa kaloo tahniyad iyo bogaadin ooga dirayaa waalidiintay oo igu soo garab taagnaayeen inaan soo gaaro halka kan waxaan leeyahay hooyay aabo jazaakum allahu khayra aljazaa wa axsana allahu ilaykum ilaahina masiirkiina ha ka dhiga jannada anaa magacaya faadin maxmed bashiir qalanjibiyaha macadka kordobo alxamdulilah uma alxamdulilah bacd allahi maan mahadnagay waalidiintii oo intiana heerkun hadiire iyo ka dambeeyeen markaas kadib maybangnagay maybaan mahadnagay macalimiintii heerkun hanadeersiiyeen keega maybaan qaaday laabtoob anoo kaalinta shanaad gali alxamdulilah ideedan ka faraxsan anoo magacay leero nasr sheekh yuusuf cali kumada ardayda dhakadaas macadka qurduba gaar ahaan gamaan geedkaan qalin jibeen kumad aha may bantanka mahadnagaana ilaahay subxaana watacaala kubacdan meen mahadnagaana waalidiinta iyo macalimiinta iyo nay maamulka ninku dambeeyan inuun meelin deeran maynba eedanka faraxsana kaalinta saddexaad oona gali shahaadiyo may kale qaaday laabtoob eed eedanka faraxsana anoo magacay leero maran cabdulaahi aadam alxamdulilah ilaahay ka mahadsan may kumad aha ardayaalka ku qalin jibeen macadka qurduba may galay kaalinta lamaad mayna liisay shahaado iyo dahab sadagaraan ah alxamdulilah ilaahay maxad isku leh intaas kabacdi maan maxad eliyay waalidiintay iyo macalimiintii iyo maktabad tarbiya watacliim gabdho muslimaadka ee muslimiinta dhamay lahaa walbarashada kooya walbarada lahaa anooya sundus xasan oo ka qalin jabiida macad qurduba alxamdulilah alxamdulilah maba galay kaalinta koowaad ilaahay kama hasan kabacdi maba kama hasan waalidiinteyda kabacdi macalimiinteyda maba liigadoonsay dahab oo dhan shangala madahabe iyo shahaado macalimiinteeda iyo waalidiinteeda kabacdi warbaahinta islaamiga andalus xafladdan ayaa ku soo dhammaatay si farxad ah iyadoona guud ahaan ardayda la guddoonsiiyey shahaadooyinkii qalinjebinta waxaana isla goobta lagu abaalmariyey dhammaan macalimiintii kaalinta ku lahaa waxbaridda ardaydan mahadsan dhabo ayman ugu dambayntii munaasabad lagu soo gebagabeynayey fatradii saddexaad waxbarashada macadka ibnu taymi ah ayaa ka dhacday degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga hiiraan cabdiqani maxamed ayaa siyaan maqaadaya warbixintan munaasabadan oo ahayd mid lagu soo gebagabeynayey fatrada saddexaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya ayaa ka dhacday howlka xafladaha sheekh xasan barsane ee degmada buq qable ee wilaayada hiiraan waxaana munaasabada kasoo qaybgalay marti sharaf kala duwan sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa si gaar ah ula dardaarmay ardayda dhammaysatay fatrada saddexaad ee waxbarashada macadka ibnu teymiya una gudubtay fatrada afaraad ee macadka munaasabada meesha laisugu yimid waxaa weeyaan waa arday muddo waxbaranaysay fataraad soo maray oo ka soo qalinjibiyey qaybo kale fataraad kale inuu gudbana markaa doonaya hore usii oy u gudbaan marka cilmiga aad baranaysaan walaalayaal iyo waxbarashada aad ku jirtaan waxay macno ku yeelanaysaa oo yacni ajir iyo maaragtay thawaabna aad ku helaysaan in alla subxana wataala aad kaga baqdaan oo cilmiga aad baranaysaan aad ku camal fashaan wattaquu llaaha wa yucallimukum allahu ilaahy alla ka baqa ilaahay baa idin baraya haddii aad taqwo la timaado cilmi kaleu ilaahay subxana wa taala kuusii furayaa marka cilmiga aad barateen inta aad barateen hadda aad soo marteen ha la dhaqan geliyo hatafa alcilmu bilcamal waila irtaxal cilmiga wuxuu u yeerayaa oo ku qayli u dhawaaqayaa in muxuu ahaa camal iyo camalfal haddii kale waawaa tegayaa cilmiga haddaan lagu camalfalin xujuu kugu noqonayaa isagaaba ku dacwaynayaba dhibaata unbaad ka faa'iidaysaa ardayda ka gudubtay fatrada saddexaad ee macadka ibnu teymiya ee degmada buqa qableh ee munaasabada maamuuska sare leh loo qabtay ayaa goobta ku sameeyey bandhig cilmiyeed ka tarjumaya heerkooda waxbarashada acuudu billaahi min ashaydaani rajiim walow annaa katabnaa calayhim an iqtuluu anfusakum أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم من دياركم قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا أحييكم بتحية عطرة تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد التحية نشكر الحاضرين والحاضرات بهذه الحفلة بهذه الحفلة المباركة النيرة الزاهرة من الوالدين الشرفاء من الوالدين الشرفاء والوالدات العزيزات والعلماء الربانيين ولكل من ساهم هذه الحفاوة أيها المشاركون والمشاركات فإننا قد تعلمنا هذه المدة أنواعا من الكتب الشرعي بالمنظومات والمنثورات والأحاديث والفقهيات وعلوم القرآن والحديث والسيرة النبوية صلى الله عليه وسلم الحمد لله أولا وآخرا تفسير سورة التحريم سورة التحريم وسورة مدنية waxay ka kooban tahay toban iyo labo aayadood bismillaahi araxmaani araxiim bismillaahi magaca allah ayaan ku bilaabayaa arraxmaan alihi naxariista gudbixinaaye arraxiim alihi naxariista gaarana naxariisanaaye yaa ayuha nabiyu nabi ow lama taxarimu maxaa iskaga xarmaysaa maa axala allahu alla wuxuu kuu xalaalay laka adiga tabtaqi adigoo raadinaya mardaata aswaajika xaasaskaada inay ka halaalo noqdaan والله على غفور ومد بذاه بدن رحيم أنا حارس بدن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة متى شرع الأذان؟
شرع الأذان في السنة الأولى من بنى الرسول مسجده في السنة الأولى من الغزوات التي حدثت في السنة الثانية غزوة حدثت ودان وبواد والعشير وبدر الأولى وقرقرة الكدر مرحبا بك يا أختي العزيزة اسألني ما تريدين أجيب عنها كما تريدين ما العقيدة؟
هي الإيمان الجازم الذي لا يتضرق إليه شك لدى معتقده في الإيمان بالله عز وجل nabadoon xasan aadan quuri iyo nabadoon cabdiraxmaan cumar bakool oo goobta munaasabada ka hadlay ayaa bogaadiyey heerka waxbarashada ee ardayda alxamdu lilaahi waa wax weyn oon dad badanoo soomaaliyeedoo annaga naga horreeyey aysan nasiib u yeelan keenna yar iyo keenna weynba waa nasiib ilaahayna gaarsiiyey waxaana la kaga baahaya inaan ku shukrino waxaan kaloo mahadcelinayaa dhammaan marti sharafta meesha fadhisa ee xafladda kasoo qayb gala ayaguna waa mahadsan yihiin waxaan kaloo mahadcelinayaa walaayada gobolka ee dadaalka muujinaysa iyo in weji kasta oo ummadda ay wax ku bari karto ku dadaalaysa waxbarashadu waa shay qaaliya cid kale intaada fiirin adiga hadda meesha fadhiya intaada waxbarashada bilaabin iyo hadda sidaa tahay adigu isbarbardhi ku samay caqligaagu siduu u korayo sida mas-uuliyadaadu noqonayso gaar ahaan macallimiinta iyo ardaydan waxbaraysay ee wiilal iyo gabdhal ah ee juhdiga iyo wakhtiga faraha badan le ku bixisay waa idinkaga mahadcelinaynaa waxaan rabnaa maanta dad nasiible ayaa tihiin dowladda islaamiga dhexdeeda ayaad wax ku barataan dad ayaan waxbarashadan haysanin amnigan iyo sharaftan iyo nabadan iyo barwaaqadan aysan gacanta ugu jirin nicimka ilaahay uu ku siiyey haddaanan lagu shukrininne waa dhibaato badan yahay ilaahayna waa kaa qaadi karaa ilaahay nagama qaada nimcada aan haysanno nimcadaas aan ku shukrino intaa kadib ardaydaan hadda iyo hor fadhiso gabdho iyo wiilal leh sida walaalihiiba ay hore u sheegeen ardayda way kala badan tahay gabdhaha ayaa badan gabdhahana nasiib ayay leeyihiin wakhti waxaa jiray waxbarashada aanba loo ogolayn ee xoolo la raacinayay ama beero loo dirayay ama ay guryaha joogeen oo ilmaha ay haayeen laakiin hadda nasiibkooda ayaa ilaahay dowlad islaamiga u keenay machadka ibnu taymiya oo ah machad toddobaadle ah oo bixiya waxbarasho tayo leh ayaa faracyo kala duwan ku leh degmooyinka iyo deegaanada wilaayada hiiraan mahadsanida walaalka cabduqani walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalos xeelgan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu